taliyaha booliska degmada matabane gobolka hiiraan ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmadaas waxaana uu soo saaray amar la xiriira dhanka amniga waxaana uu sheegay in odayaasha ay isla garteen sidii amniga ay wada shaqayn lahaayeen ugu horreyn waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii uu la kulmay taliyaha booliska degmada matabane gobolka hiiraan waxaan rabnaa marka qolo kasta oo degmada iyo agagaarkeeda joogtaba in amniga laga wada shaqeeya horta dadka reer matabaan dan u ah waxaan rabnaa marka inaan la shaqayno amniga laamaha amniga oo degmada jooga haddaan odayaalnahay haddaan dhallinyaranahay haddaan hooyooyinnahay haddaan culimo udiin lahay dhammaantarna inaan la wada shaqayna diyaarunaha waxaan rabnaa inaan caddayno ka dhallinyar ahaan mowqifkeenna oo ah inuu amnigu yahay lama taabtaan inay amniga cid kasta ay tahay danta ugu jirtahay asaga inay nafsadiisana ku ilaaliso kana ilaaliso waxaan rabnaa inaan xaqiijinno ka dhallinyaro ahaan inaan qayb ka nahay amniga taliska booliska soomaaliyeed kan degmadiisa matabaan oo taleefoonaya nagala joogana aan garab taagannahay amniguna yahay lama taabtaan ama waxaan laga gorgortami karin
meesha soomaaliya ugu nabadda badan matabaan inuu ka mid yahay waxaa laga gudbinaa wax jira inaysan ahayn waxaan dadweynaha u sheegaynaa ama matabaan ha joogo ama meel ka baxsan ha joogo dal iyo dibadba waxaan u sheegaynaa degmada matabaan inay taha meel nabada booliska degmada matabaan iyo isku xirnaayeen bulshadu amnigana ay iska kaashan jireen ugu dambeyn waxaa ka hadlay taliyaha booliska degmada matabaan ee gobolka hiiraan cabdifataax maxamed jaamac waxaana uu sheegay in mar dambe aysan ogolaan doonin dad hub sharci darro ah ku dhex wata gudaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in laamaha amniga oo kaashanaya bulshada degmada matabaan inay ka hortagayaan maleeshiyaadka mararka qaar hubka ku dhex wata magaalada islamarkaana hubkaas ay la wareegi doonaan sida uu sheegay inaan halkaan ka cadayno innaga oo iskaashanayna dhammaan dadka reer matabaan maadaama annagu aannahay hay-addii ammaanka u qaabilsaneyd inaan boliisku oggolayn hay-adaha amniga nooc walba yihiinna aysan oggolayn mamnuucna ay tahay in magaalada lagu sito hub sharci darro ah een hadda ka hor dhowr jeer ma aanaan la hadlin saxaafadda shirar nuucan oo kalena kama aanaa yeelan laakiin bulshada si siyaabo kala gedisan ayaan uga hadalnay ugana dignay hadda laakiin waxaan rabnaa inaan halkaan ka caddayno inaan la ogolayn hub sharci darro ah oo qof maleeshiyaada oo dharcada oo magaalada ku dhex sito qofkii hub sitana ay hay-aduhu ammaanku la wareegayaan hubkana ka qaadayaan inay ciidamadu meel walba ka howlgeli karaan ciddii magaalada ciidamadeeda aan ahayn oo yimaadaan inay naga gacan sii karaan nala la shaqay karaan waxaana rabnaa si cad inaan u sheegno inay nala shaqay karaan noo soo gurma karaan na caawi karaan innaguna sidaasoo kale aan ugu tegi karno bushir abdilcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne